doctor ciise cabdi jaamac waa dhakhtar dhallinyaro ah oo lixdii sano ee ugu dambeeyey ka soo shaqaynayay howlaha samafalka haatan wuxuu ku sugan yahay caasimadda gobolka helmand ee dalka afghanistan oo ka mida goobaha colaadaha ugu darani ay ka dhacaan doctor ciise ayaa hore uga soo shaqeeyey dalal ay colaado ka dhaceen sida dalka yeman oo kale doctor ciise ayaa ka sheekaynaya waayo aragnimadiisa dhinaca howlaha samafalka waxaana kula xidhiidha khadka telefoonka isaga oo ku sugan gobolka helmand ee dalka afghanistan bismillahi raxmaan raxiim waxaan kaala hadlayaa afghanistan gobol loo yaqaano helmand caasimadiisa lashkarka halkaasaad ku suganta waa jooga waa meel durugsan oo dee xasarado iyo dhibaatooyin iyo dagaalaa lagu yaqaan iyo duqeymo iyo waxyaabo noocaas bal waxaan jeclaan ku weydiiya adigu waxaad u shaqaynaysaa dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn shaqadaadu maxay tahay
haatan waxaan ka tirsanaya qola dhakhaatiir aan xididka lahayn waxaan saraakiishan ka mid ahay iminkana waxaan mas-uul ka ahay dhakhtar afar boqol sariirooda oo advance dhakhtar speciality hospitalyo muddo shan toban sanadood hay-adda ka shaqeynaysay baan madax ka ahay oo ku yaala magaalada lashkarka sida caadiga ahayd dee shaqada marka la galo halkan waa dhal barafku ka dao aada u qabow xaaladii iska adagtay shaqadii caadiga ahayd oo dhakhtar weyn oo sagaal boqol iyo konton qof ka shaqeeyaan ayaan ku kalahaa waxay la jooga laba iyo labaatan ajanabi waad garan kartaa shaqo humanitarian goob caafimaad oo intaa leeg oo ilaa laba iyo labaatan qeybood oo kala duwan leh iyo shaqadeeda iyo hawsheeda waad garan kartaa oo dhakhtarku dee uu buuxo xilligan ay tahay xilli dhaxalna dadku ay dhakhtarkii buuxi dhaafiyeen ay dadku faqeeran yihiin magaalada ku nooli iyo hareeraheedu dagaal xun ka socdo aan haysan allahuma salli calaa maxamed kulayl diirimaadiya sababta qaarkood dhakhtarka usoo doontaan diirimaad kulayl dartiid waan gartay marka waxa weye dhulku waa beraf waa baraf aada u baraf colaadna way ka taagantahi marka mana haystaan dee korontadii iyo kuleeliyaashii iyo waxyaabihii wadamada qaarkood ama dadka qaarkood ay uga hortegi jireen qabowga
dadkani waa dad iska gobol waa gobol aada u khatara xagga cimil ahaan waa gobol inta badanna waa dhul simi desert ah ama saxraa oo kale oo u eg haddana xagaagin ama waktiga samarka wuxuu gaadhaa saddex iyo afartan ilaa konton ba xaraaradu gaadhaa xilliga qabowgana minus seventeen bay gaadhaa iminkaan kula hadlay waa minus fifteen ay ay sheegaysaa minus fifteen degree centigrade oo baraf haddana waa dad iska aan waxba haysan go- yar hogan koofiyad yar iska xidhan waad dareemi kartaa dhibaatada iyo faqriga alaada dagaalka haysata waan gartay dhinaca kalena mararka qaar waxaa jira duqaymo kala duwan iyo dagaallo iyo qaraxyo iyo waxyaabaha iyaga ku dhoodu mararka qaar cusbitaalka ma ka maqashaan oo maydin cabsi geliyaa ama dareen maydinku abuuraan wallaahi de muddo iska socdeen ilaa imka halkan hawlo ka socdeen ilaa labada kun iyo labada ilaa imka waa goobaha aadka laisku dilo dagaalada waxay ka socdaan laakiin a waa run mi kala weyn waa runtaa bomka bomka kala nooca maka miiga tuuraa maka bomka qarxaa adugu way way waa gooba iska dagaal laakiin haddana dadku way iska shaqaystaan si noloshooda caadiga iska wataan adigu laftaadu waxaad hore uga soo shaqaysay dalka yeman yeman lafteeda maxaad ka qabanaysay
yeman waxaan waxaan madax ka ahay dhakhtar emergency ah oo ku yaala koonfurta mid ku yaala lala magaalada daale oo ku taala koonfurta yeman iyo mid kale oo ku yaala qacda lalaayo qaybta waqooyiga ku yaala ilaa saddex afar dhakhtar baan soo shaqeeyay intaan yeman joogay xilligii u adkeyda dagaalka wuxuu socday muddo sanadaan joogay yeman dad badan oo soomaaliyada oo dhibaataysan baan ku arg oo dal aada u weyn oo dadkiisu dhibaataysnaayeen laakiin aan caalamka ka warhayn oo la dayacay waayo caalamka kala suuriya iyo baka ayaa ka qaadatay media waan gartay n waana usoo noqon doonaa halkan aad ku sugan tahay haatan yeman oo kale markaad eegtid sawiradaada maskaxdaada ku jira ee aanad ilaawi doonin ee kugu soo noqnoqdo maxaa ka mid a wallahi waxaa kamid a dadka oo iska de dadka aan dagaal u baran oo iska shaqaysan jiray oo cirka laga garaacayo marka qoys labaatan qof oo xaafad ku jira marka cirka laga soo garaaco bam kusoo dhaco labaatan kaba dhintaan oo waxyaaba aanan iloobi doonin intaan noolahay yani dad aan waxba galabsano iska masaakiin oo yani oo dagaalka siyaasadeed kudhex dhimanaya waxaa kaloo jira waa dal nafaqa barada ku cusub tahay oo dhaqaad xirfad leeyihin laakiin aan aqoon sida loola soo loola tacaalo caruurta nafaqa darada ee ku badan afrika oo kale waan gartay soomaalida waan gartay markaad isberber dhigtid yeman oo kalead ka soo shaqaysay iyo halkanaad joogtid eh, markaynu ka hadlayno dhinaca nolosha iyo dadka iyo maxay ku kala duwan yihiin baad is leedahay labada dhinac Een, waxay ku kala duwan yihiin in halkan caafimaadka ayaa baaba'sanaa muddo shan iyo soddon sanadooda ee waxaa la dhahdaa disrupted health system marka health systemkooda ayaa aada yar waay dhulka galay marka waxay ku tirsan yihiin hay-adaha een, deeqa bixiya sida USAID iyo hay-adaha bini-aadamnimada ka shaqeeya kuwan qoladan Af- afghanistan sidaa darteed een, ku- qolada kale iyo maanta waxay systemkooda dhisnaa oo hay systemka caafimaadkooda ilaa haata u dhisay weli may gaadhin heer la yidhaahdo health systemkiiba ka baabay ama habsami sacodkii caafimaadka dalkaasi yemen uu ka baabay halkii sida qolooyinkan kala gaadheen halkan waxaa laga soo bilaabay zero eber baa laga soo bilaabay howlo wanaagsan baa laga wadaa haddana alaab lama dheersan karo adigu maxaad is leedahay waad u dooratay inaad een, ka shaqaysid meelo kala duwan oo laga yaabo in xasarado kala duwan ay ka socdaan wallaahi waa iska ilaahiyeen anigu dee oo qadaraadkii ka mid de marka een, in badan baan shirkad ahay oo waxaan ka shaqayn jiray mar gaarkac ayaan joogi jiray marka hay-adda inta intaan ka tirsanaa qolada dhaqaarta bilaxuud uba kale lahaa yani halkaa ha lay dooro laakiin een, adigo calaa kulli xaal halkan ku faraxsan alxamdulilah inaan wax un qabto imika markaan aan la joogo aan at least caawin karo waan gartay dhakhtar dhallinyaraa baad tahay maxaad u sheegi lahayd dhakhaatiir badan oo jecel inay waaya aragnimo helaan noloshooda oo een, mihnadoodana kor u qaadaan maxaad kula talin lahayd hadday ku dhegeysanayaan maanta oo kale Ah, waxaan kula telin lahaa inay joogaan meel kastay taagan yihiin inay dadka u gargaaraan Eh, meel kasta oo adduunka caalamka la joogo qof lo- qof loo gargaaraa weliba siiba gaar ahaan soomaalida iyo meela dadka u baahan yihiin qof kasta waxaan kasta inuu u gargaaro Eh, qof qof dhiban ama oo systemka caawiyo Eh, wuu hagaagi doonaa shaqo shaqooyinku wuu hagaagi doonaa laakiin inay dadka una caawiyaan un qabtaan ayaan ku ku darbaari lahaa waan gartay maxaad ka baratay markaa noloshaadan samafalka ee aad ku dhex jirtay ee xitaa meelo badan oo khatara aad uga shaqaysay een, oo ka mid a meelaha dunidu dee haatan isha aadka ku hayso ee dagaalada ugu waaweyn ka socdaan oo haatan aad igala hadlaysid gobolka helmand ee dalka afghanistan oo kale waxyaabaha ugu waaweyn aad ka baratay noloshaada samafalku maxay tahay wallaahi waxaan ka baratay in dadka caalam dadka aan wada shaqaynayno iyo kuwa aan u shaqaynayaaba in dadka dinoodi loo gargaarayo inta aan dhex socday meelahaas oo dhan wallahi ma- ma odhan karo inaan weji qof weji xun igala hor yimid maan arag yani kuwaan wada shaqayno iyo dadka loo shaqaynayaaba iyo dadka kale aan wada shaqaynayaaba so ilaa haatan intaan ka arkay waxaan ka bartay inay de qof kasta oo uu dhiban yahay jecel yahayna in wax lala qabto marka waxya khibradaas waxa weeyaan khibrado badan oo iga maqnaa halkaas waa khatar laakiin dadka la sheegaya khatarta laftooda ayaa u baahan in dadkooda la caawiyo marka iyaga ama kusoo dhaweynaya een, soomaali kale ma maqashaa oo iyana een, ka shaqeeya een, meelo ay ka mid yihiin halkaad joogto kale macnaa meelaha ma ka maqashaa dad dee ama hay-adaha samafalka ha u shaqeeyeen ama dhinacyo kale ha u shaqeeyeenoo meelaha hadba markaad em, yeman oo kale aad joogtay inkastoo yeman soomaalidu ku badan tahay laakiin afghanistan oo Ah.
kale walaal waa run een, markay noqotay samafalka dhaktaro madaxa waanu kasoo saraakiil saraan ka wada shaqeyn yeman way jiraan nin macalin yaha dhaktar fuaad daahir leydhaa oo sooma- waxaa kaloo jira halkan aan joogo oo yar adagtay een, uma garan kara halkaan ka yimid soomaali ahaanta marka wa- waqtida qaadanta loo sharaxaba marka so far imika laba shaksiya waaweyn baan ku garanaya dalkan oo joogo iyaguna waxay joogaan magaalooyinka waaweyn oo kabuul iyo waxay joogaan iyo meelaha kandahar marka dadka bukaanka ah oo kale markaad u sheegtay aad tidhaahdid een, dhakhtar ka yimi baan ahay een, geeska africa oo soomaali ah sidee bay kuula dhaqmaan oo kale maxay ama ama dhakhaatiirta laga yaabo u dhashay dalkaas ama gobolkaas oo kale sidee bay ula socdaan Wallahi, yani waxay ku xilan tahay yani yamantoo kale jaarbanayno dadka dad aad bay ku garanayaan luqada carabigana waan ku- markaad ku hadasho iska wara laakiin halkan oo kale een, wa- waxaan hukumiyo un muslimnimada ah. haddii aan sidii kale usoo noqdo marka een, marka mama garan karaan halkaad ka timid een, waxaan inta inaad inaad maadka lasoo baxday noqon saa tusto waxay ku leedahay, ma carab baad timid mise waa afrikaano waqti bay qaadanaysa at least in loo shaqeexo marka een, way- waqti yani waa waa waa waa- waa- waxa weeyaan waa dhinacii kale aad bay halkani waan gar- sidee baa isu fahanteen waxyar barta ay garan karaan sidee baa isu fahanteen ha waxaan isku fahnaa un n horta dee shaqada bini-aadnimo waxa dadkan soomaaliya waxaan waxaan haddaanan qaldanayn wejigiisaan cabsi ku jirin oo yani sida dawlada dhaqmayo oo kale soomaalida dadka shaksiyan furfuran oo yani sida ay- yani shaqada oo kale waxba badan oo yani n- dad baa loo caawinaya eh, xagga isfahanka dhexdhexaadinta ganaqsiga waxaasoo dhan soomaali aad bay ugu khabir oo afrikaan kale uga- uga dheereysaa waana dad ixtiraam badan oo la- la fahmi karo oo run banaanka laga jooga waa khatare oo dadka way dilaan waxbaa laga sheekanaya laakiin markaad soo istaagtaan heshiis gashaan dee sidii caadiga dad wada shaqeynaysaan waan gartay laakiin afka oo kale luuqadda sidee baa isu fahantaan dhinaca luuqadda oo kale luqadaha waxaa lagu hadla bashtubi ka hadlaan carabiga usoo yar dhow dhow laakiin haddana dee waa caafimaad waxbay barteen oo dadka sagaal boqol oo qof aa ka shaqeeya dhakhtarkan joogo waxaa laga yaabaa in lix boqol ay ingiriiska ka hadlaan marka oo shaqadana inta badanna caafimaad baa laga shaqeynaya Eh, dee turjumaanana way joogaan laakiin intooda badan dhakhtarada iyo xirfadayaasha caafimaadka waxay ka hadlaan luqada ingiriisiga oo si fiican u yaqaanaan weliba maxaad macnaha f- ma waxaad baratay guud ahaan een, eh, general physician oo kale dhakhtar guud aad ahayd mise meelo aad ku takhasustay oo si gaara u daraasaysay ayaa jira inta jaamacadda waa waa runta su-aal wanaagsan weyn waxaan ku shaqeeyaa public health ama caafimaadka guud ama eh, humanitarian emergency preparedness oo shaqadayda waxa waye nimanka emergency management waxaan ka shaqeeyaa meelaha l- barakacyada isbitaalada dib loo sameynayo de anigoo ah haddana dhakhtara oo dhakhtarnimadiina ku shaqeynaya marka iminka wa- waxaan ku shaqeeyaa emergency preparedness plan systems waxaa uh, oo ah ka hortagida een, khataraha waaweyn markay dhacaan oo kale ama la sameynaya isbitaallo laga soo bilaabay eberka